faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed cabdi maxamed xaadi cadaado duusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasif radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado dalad weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxmed bolton redio cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadi cadaado qaladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon dagaal khasaare geystay oo ka socda deegaano ka tirsan dowla deegaanka soomaalida dalkaasi etoobiya cillad ku timid diyaaradu saarnaa guddoomiyaha maamulka hirshabeelle nin miino ku aasiyey magaalada muqdisho oo ciidamada ammaanku ay toogteen kooxa hubaysan oo kismaayo ku dilay qof shacaba jadwalkii lagu heshiiyey ee bilaabashada doorashada aqalka sare oo fashilmay iyo abiy axmed oo beeniyey warar laga faafiyey dalkaasi etoobiya intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door korhoon warka dooree raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo intaa ka faahfaasan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo talaadaha taarikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha diseembar sanada labaatan labaatan iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan dagaal khasaare geystay ayaa lagu soo warramaya inuu ka socdo deegaano ka tirsan dowla deegaanka soomaalida ee dalkaasi etoobiya dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleeda oo hubaysan ayaa maanta ka socda deegaana ku yaala xadka waa xuduudka soomaaliya iyo ethoobiya sida ay sheegayaan wararka aanu ka helayno halkaasi dagaalka waa mid la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kadu- kala duwan ayaa salka ku haya arrimo la xiriira aana qabin wuxuuna si gaara uga socdaa inta u dhaxaysa deegaanada dhurwaa yaale iyo dhagax buur oo dowla deegaanka soomaalida iyo etoobiya ka tirsan khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka dhex maray maleeshiyaadka hubeysan inkastoo aysan jirin cid rasmi ah u xaqiijin karta maadaama hub culus la isku adeegsanayo isgaarsiintuna ay ku yeertahay deegaankaasi maalin ka hor ayay ahayd markii rag hubaysan oo maleeshiyada ay weerar ku qaadeen dad ay ku jireen odayaal da oo ku sugnaa deegaanka dhagax buur oo hoostaga gobolka qoraxeey waxaana halkaas ku geeriyooday saddex ruux muddooyinkii u dambeeyey deegaano dhowra oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa ku soo badanaya dagaal beeleedyada iyo dilalka la xidhiidha aanooyinka qabiil kuwaas oo intooda badan ku bilowda dilal ku salaysan arrimo qabiil cillada ayaa lagu soo warramayaa inay ku timid diyaarada u saarnaa guddoomiyaha maamulka hirshabelle sidaha ay warbaahinta radio cadaada u xaqiijiyeen goobjoogayaal diyaarada u saarnaa guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle cabdixakiin luqmaan iyo qaar ka mid a xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa cillad farsamo soo wajahday diyaaradda ayaa ka durshay garoonka diyaaradaha magaalada jowhar waxayna kusii jeeday beledweyne diyaaradda ayaa ku timid cillad xagga matoorka waxaana si deg deg ah ay uga degtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho waxaa lagu wadaa guddoomiyaha inuu ka duulo muqdisho uuna gaaro beledweyne maadaama halkaasi ay ka taagan tahay ubaaruursi ay sameynayaan maleeshiyaad ka soo horjeeda maamulka hirshabelle ciidamada ammaanka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa toogtay nin miino ku aasayey magaalada muqdisho gaar ahaana xaafad ka mid ah magaaladaasi ciidamada booliiska soomaaliya ayaa xalay nin ay sheegeen inuu aasayey miino ku toogtay degmada warta nabadda gaar ahaana waaxda horse sida ay xaqiijiyeen taliska ciidanka booliiska soomaaliya booliiska waxay sheegeen inay ka hortageen falka islamarkaana ninka miinada ku aasaya agaarka xaafadda nation booliiska waxay sheegeen ninka la toogtay kadib markii uu isku dayay inuu baxsado ama ka baxsado ciidanka booliiska soomaaliyeed maamulka degmada warta nabadda ayaa uga mahadceliyey ciidamada booliiska sida falkan ay uga hortageen waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan baaritaanada lagu xaqiijinayo ammaanka xaafadaasi kooxaha hubaysan ayaa lagu soo warramayaa in qof shacab ay ku dileen magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland kooxaha hubaysan ayaa xalay magaalada kismaayo gaar ahaana aagga lagu magacaabo fiya afmadow ku dilay doctor yuusuf axmed yuusuf yare oo ka mid ahaa dadka sida weyn looga yaqaanay magaalada kismaayo kooxaha dilka geystay ayaa la sheegay inay ku hubaysnaayeen bastoolado islamarkaana dilka kadib goobta ay ka baxsadeen marxuumka la dilay ayaa ka mid ahaa dhakhaatiirta ka howlgasha kismaayo sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen goobjoogayaal ciidamada booliska ayaa gaaray goobta dilka uu ka dhacay waxaana halkaasi ka bilaabeen howlgallo dilal qorshaysan oo loo geysanayo dadka shacabka ayaa ku soo badanayay bilooyinkii dambe magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland maamulka jubbaland weli kama aysan hadlin dilkaasi loo geystay dhakhtarkaasi ku sugnaa magaalada kismaayo jadwalkii lagu heshiiyey ee bilaabashada doorashada aqalka sare ayaa lagu soo warramayaa inay tahay mid fashilantay maanta ayaa lagu waday in dowlad goboleedyada dalka ay ka bilaabato doorashada aqalka sare ee dowladda soomaaliya sida ku cad jadwalka doorashada dadban oo ay wada gaareen maamulada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana guud ahaan fashilmay qorshihii loogu talagalay maanta dalka uga bilaabato doorashada aqalka sare ee xildhibaanada maamulada ay doortaan senatarada ugu horeeya ee baarlamaanka labaada doorashada aqalka sare waxaa loo qorsheeyey ku dhowaad waa kowda ilaa tobanka bishan waxaana muuqata inaysan muuqan saansaan doorasho maadaama maamulada qaarkood aysan soo magacaabin guddiyadii doorashada halka midka dowladda dhexena lagu muransan yahay maamulada jubbaland puntland weli kama weli lagama hayo xubnihii qaban waa xubnihii qaban lahaa doorashada ee heer maamul waxaana muuqata in weli ay taagan yihiin ismaandhaafka doorashada ee uu meesha ka baxayo jadwalkii lagu heshiiyey halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka magaalada dhuusamareebna aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic eber megahertise saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo al-shabaab ayaa guula ka kala sheegtay dagaalo ka dhacay koonfurta gobolka mudug gelinkii dambe ee shalay dagaalo xoogan oo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka camaara iyo bacaadweyn ee gobolka mudug dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa deegaano u dhow camaara waxaana halkaa labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka dhex maray dhinacyada waxaana ka hadlay dagaalkaasi saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana kuwa qeybta koob iyo labaatanaada saraakiisha ciidamada ayaa warbaahinta dowladda u sheegeen dagaalka dhacay lagu dilay sagaal dagaalame oo ka tirsan al-shabaab halka tiro kale oo dhaawacana ay soo waa dhaawac uu soo gaaray iyadoona dagaalka uu ahaa mid aada u culus dhinaca kale war qoraal ah lagu faafiyey baraha qadka ee al-shabaab ayaa waxay ku sheegeen ama ku sheegteen dagaalka ka dhacay deegaanka bacadweyn ay ku dileen in ka badan konton iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale shabaab ayaa sheegay in weerarka ay ku qabsadeen sagaal waa lix gaari oo nooca dagaalka ay ku xiran yihiin sheekayaal iyo suugag sidoo kalena halkaasi lagu dilay laba sargaal oo ka tirsan dowladda oo ay magacyadooda ku sheegeen guuleed dhaashito iyo gadgadoon ina faynus ma jirto ilaa waa ma jirto ila madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada labada dhinac ee khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug waxaana xusid mudan in subaxnimadii hore ee shalayto oo halkaasi ka dhacay dagaal khasaare badan geystay weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado markaana akhbaaraadka dibadda hogaamiyaha dalkaasi ethoobiya habiye axmed ayaa madaxda t b l f ku eedeeyey inay sameynayeen ama ay doonayeen inay sumeeyaan islamarkaana ay qaarajiyaan isaga iyo madax kale ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa ku eedeeyey hogaamiyaasha tigreega inay sameeyeen jenaraal ka tirsan militariga oo ka howlgelayay saldhig ku yaala gobolka waxa uu sheegay jenaraalka in dhibkii ka soo gaaray sunta uu ilaa haatan ka soo kici laayahay islamarkaana uu shaqada ku laaban waayey abi waxa uu baarlamaanka u sheegay in shan iyo toban maalmood ka hor inta uusan dagaal ka bilaaban madaxda tigreega ay sameeyeen jenaraalka mikona oo kadib markii uu la soo qadeeyey dhanka kale hogaamiyaha t l f waa t b l f ayaa shalay sheegay in ciidamadiisa ay gantaal waa dagaal kula jiraan militariga ethoobiya meel u dhow caasimada makalla halkaasoo laba maalin ka hor ay la wareegeen ciidamada dowladda ethoobiya warkii duhor dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaa idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu warka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare isla asaga ayaa ii farsameynaya anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinayey
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
oga loogu sheegaa soomaalidu u xaga